بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا weli axaadiistii jaarka inoo socota baabkii uu baabaystay dee jaarkiisa yaanu dhibin shaksigu ama dee nahyiga la isu diidayey in jaarka la dhibo dhibkiisuna uu dee kaba ratimayo cadaab iyo ciqaabi ay kaba ratimayaan dee ruuxii aan ka toobadkeenna amaan dee wax kale ama si kaleba loogaba dhaafin taas baana in aynoo socoto waxay nooga harsanaayeen wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna sulayman bnu dawuud aburabici qaala xadaثna ismaaciil bnu jacfari qaala xadaثna alcalaa bnu cabdالraxman can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala waxaa bal adigu kolley dadkan waa laga yaabaa dadkii adigu dee hiqaat ruwaad ee axaadiida saxiixana ama kutubta kalena kuba sugnaa marar kale ayuun baan kusoo noqon doonaa wixii noogaba soo noqday calaa bnu cabdiraxmaan wuxuu ka warinaya aabihii yacquub ayaa cabdiraxmaan ibnu yacquub baa la yidhaha abihii kolley waana ninka abu hureyre kaba wariya iyadoo calaa bnu cabdiraxmaan can abihi can abi hureyra mala nusqo axaadiis kala duwan lagu wariyaba weeye wuxuu yihi marka abu hureyra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay baa yidhi laa yadkhulu اljannata jannada ma gelayo man shaksi geli maayo laa ya'manu aanu aamin noqon ahayn jaaruhu ruuxii jaarkiisa bawaa'iqa u sharkiisa iyo dhibkiisa iyo adigu aanu ka badbaadahayn ka nabadgelahayn ruuxa jaarkiisa dhibaya bal ikraamkii iyo ixsaankii jaarkee la isfaray maba jiro ee haddana kamaba badbaadayo uu dhibayaaba oo dee waxa ugu horeeya horta jaarka xaqiisii waa dhibkii in laga haysto haddana ikraamkii iyo ixsaankiiya baa imanaya waxaa kaloo isna jira ixtimaalul ada bal ruuxu haddii dhib xaggii jaarkiisa kaga yimaado isagoo xaqan ay isku leeyihiin ilaalinayo inuu u dulqaato ku adkaysto uba sabro daba waxoo dhan buu ka wada gudbayo jaarkiisii buu dhibaya kaasi isagu janno ma gelayo kolle xadiid kale wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min markii la weydiiyeyna man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu buu rasuulku yidhi waana kan iyo kaasba axaadiis inoo sugan oo inoo saxiixa haddaba bawaa'iqduna waxa weeyaan oo jamcu baa'iqat waa sharka iyo dhibka iyo dee dhibkiisii dhibka af buu noqon adin buu noqon adigu waa dhibkiisii ruuxu ka badbaadi waayey markaa ruuxii jaarkiisa ahaa ruuxaasi janno ma gelayo oo kolley bal guud ahaana axaadiista ama markay dee nusuusta u timaado camal acmaasha ka mida ruuxii sameeyey janno asal ahaan ma gelayo adigu laba wej bay inta badan guud ahaan ku xambaaraan oo mid hadduu dee shaygii uu badnaysanayo shaygani waa shay xaaraama shareecadii ay xarimtay ee xurmadiisii la ogyahay hadduu isagu xalaal ka dhiganayo waa iyo xalaal leeyahay takdiid nusuustii sharciga ee dhimaysay la beeninaya kuba sugan oo kaasi maba gelayo weeyaan dee waayo meeshii waxaa jirta maaha un camal lagu kacay uun maaha eewaxay taasi istixlaalka iyo banaysigu kulansanaysaa nusuustii sharcigii xarimaysay oo la beeninayo oo taas la inkirayo dee iyadna gaalnimo ay noqon matalan marka aanay taa ahayna jazihiisa iyo abaalkiisaa tan ah oo dee hadduu muwaxidnimo ku dhinto kolley marka dambe ruuxa muwaxidka naar laguma daa'imiye maca alfaa'isiin asaabiqiin janno ma gelayo ama abaalkiisu taaba weeye awjasihiisu taasuu noqonaya waa waciid aada u adag weeye man laa ya'manu jaaru bawaa'iqa janno ma gelayo baabu laa taxqirana jaaratun lijaaratiha walow firsana shaatin kolley waa lafdigii xadiidkuu tarjamo kaba dhigtay oo laa taxqirana yaanay yaraysanin jaaratun mid jaar ah oo haweenaygii dee waa dumarkii ijaaratiha waa hadiyatan tuhdi ilaa jaaratiha weeye hadiyo ay jaaradeeda ama tan deriskeeda u hadiyeysanayso yaanay yaraysan oo yaraysi ay yaraysato isleeda waxaan malaa dad wax la siiyo ama loo hadiyeeyo maaha aanay uga teginba marka hadiyadii walow firsana shaatin neef adhiya raafkii waxaas ulfigii haba noqdo bal xadiidku inooguba imanayaa waa lafdiga xadiidka markaas baan macniha intaa intaa ka ziyaadsan aan arki doonaa wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna ismaaciil bnu abi uweysin qaala xadaثanii malik can zayd bni aslama can camr bni mucaadin اlashhariyi can jaddatihi anaha qaalat ismaaciil ibn abi weys marar horaan soo maro weliba aan soo yar tarjamaynay malikna waa imaamkii dee malik ibnu anas imaamu daari lhijro isagu dee wax la isagama sheegayo sayd ibnu aslamna waa nin caalim ahaa oon filayo horena inuu ay usoo maray deena inagu soo noqnoqon doonee bal xadiidka waxaa aakhirkiisa ku sugan camr bnu mucaadi alashhari iyo ayeydii markaan camr bnu mucaad waa camr bnu mucaad ibni sacd ibni mucaad weeye saxaabigii jariirka ahaa ee sayidkii aws ahaa sacd bnu mucaad aladi ihtaza lahu carshu الraxmaan cinda mowti ayaa awowu ah oo waa camr bnu mucaad ibni sacd ibni mucaad mucaadkan imaka aabihii ah ayaa ina sacd ibni mucaada alashariyiina waa jilibkoodiiba waa reer bani cabdi ashal waa jilib ansaareed oo qabaaishii aws kaba mid ah bal rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mar uu reerihii ansaareed dee xaggii sabqiga islaamnimo iyo wixii ay qabteen iyo nusradii iyo uu ku kala fadilay oo dee say u kala mudnaayeen uu sheegay reerkani ansaar oo dhan reerka labaad buu noqday reer bani najaarun baa kaba horeeyey bal haddaba ninkani waa nin taabiciya oo taabiciintii dhexe kaba mid ah ogiina waa saxaabiga jaliilkii cahdigii rasuulkii ilaahay dhintay isaga oo waa dee sanadii shanaad dhammaadkeedii baaba dhimashadiisu ahayd isagoo nabar gaadhay khandaq uuba dhintay zayd ibnu aslam ayuunbaa w wax ka warinaya aan haynaa cid kaleo wax ka warinaysoo lahayaa ma jirto laakiin ibnu xibbaan baa kitaabkiisan uu dadka markaa ruwaada ee lagu kalsoonyay uu ku ururiye madbuuca ee hiqaat ibnu xibbaan ayuu ku soo arooriyo dee hiqa ahaan buu ugu soo arooriyey xaaf ibnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa ayaydii oo dee waa taa kol haddaan nidhi awowgii waxa weeye waa sacd ibnu mucaad waa zawjadii sacd ibnu mucaad bay noqonaysaa waa ayeydii iyada waxaa la odhanayay magaceeda xawaa ama xawadee xawaa binti yaziid ibnu sakan oo haweeneydii mashhuurka ahayd ee saxaabiyad ahayd asmaa binti yaziid walaasheed weeye waa saxaabiyad xadiidkan leh oo dee bal maalan xadiidkan ay leedahay imika halkan iyo inoogu sugan kutub kalena ay wariyeen walow xadiidka asalkiisa kale dee iyaduna haddana rag kale dad kaloo warinaya ay jiraan oo dee uu inooba iman doono bal ayeydii markaa waa saxaabiyad eh xawaa bintu yaziid ibni sakan baana la odhanayay baan idhi ayaa anaha qaalat waxay tidhi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu igu yidhi dee iyada iyo amhaasheed waa dumarkii baanu la hadlayaa waa dumarkii mu'minaadkaaye yaa nisaa almu'minaati waa dumarka mu'minaadka ahu kollay say ku dabdiyaana nisaana dee waa nidi ahaan bay ku nasbisantahay almu'minaadna walow dee iyagii un ay tahay waa laysu idaafeeyo waa waja adigu bas markaa reer kufa iska banneeyaan maxaadoodii yaa nisaa almu'minaati waa dumarkan dee mu'minaadka ahow laa taxqiranna yaanay yaraysan imra'atun haweeney minkuna idinka idinkaba mid eh lijaaratiha hadiyatan lijaaratiha waa hadiye ay u dirayso u hadiyeynayso tii jaarkeeda ahayd yaanay yaraysan oo yaanay yaraysantu dee inay ruuxa waxa yar ku deeqa ayaa wixii badnaana waxa weeyaan isna kuba deeqaya wixii yaraaye ruuxu hayay yaanu dee haddii yaraysi uu yaraysanayo uu isleeyahay waxaani wax dad lala hortaga maaha wax dad loo hadiyeeye maaha yaanu uga tegin inuu hadiyeeye wixii kalba mawjuuda sahlan fudud ee u dhib yar taas baa dee waa shay khayra hadiyadiina dadkiibay isku soo dhoweyneysaa waa la isku jecelaanayaa si rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sheegay bal waxaara soo dir waa xiqdigii iyo waxyaalahaas iyo dadkii waxyaalahaasi kaba dhexeeyeen baa hadiyadan dee caloosha isku markaa ay calooshoodii isugu fayoobaaneysaa iskuna jeclaanaya ee macnahan ay xambaarsan tahay baa mudan ee qadarkeedu in la eega maahae wixii kolba la karayaa laysu hadiyeeyo weeyaanoo yari ay yaraysanayso yaanay hadiye ay jaaradeeda u hadiyeyn lahayd uga tegin taas baa rasuulka ilaaha yidhi bal xadiid kalena waa inoo dambeeyaa macnaa oo markaa waxay noqonaysaa tii iyadu doonaysay inay wax hadiyeyso ayaa nahyigani uu yaalaayo la leeyahay waxaan aada hayso haba yaraadee jaaradaadii waxa weeyaan u hadiyeeyo waxaan oo aada u yar daraaddeed ood quurhsanayso ood leeday dadkii waaban kala xishoonaya inaan uba u hadiyeeyo taa hadiyadii ha uga tegin wixii kolba mawjuud ee sahlan u hadiya jaaradaada bal weji labaadna marka dambe xadiidka dambaan soo sheegi doonaa in sha allahu laa taxqirana imra'atu minkuna lijaaratiha walow kuraaca shaatin muxaraqun walow kuraaca shaatin macnaa waxa aad dee hadiyeyneysaa ama dee midda idinka idinka mide ay hadiyeyneysaa haba noqdo ha ahaado kuraaca shaatin neef adiya mijinti dee mijin oo taa aada u dhooban ee lugaha intooda hoose ah bal karaacinkii ama mijidii waxsaasoo ku yaallaa ma jirto nafci weynay ruuxu u yeelanaysaa ma jirto laakiin haddana xusuustan iyo ikraamkan iyo maamuuskan dee ayaa aada u qiimo leh haddaba waxaasi haba noqdo neef adiya mijintii oo wax sidaasi aana kuba ool oo kuraaca way inoo nasbisan tahay kolley waxaan ku nasbinaynaana kaana iyo ayaa iyadii iyo ismigeedii halkan wada xadfan yihiin khabarkeedii baan kaba dhigaynaayo walow kaana daaka macnaa waxaasi haba noqdo kuraaca shaatin neef adiya mijintii haba noqdo kolleyna waa dee wax macruufa kaano oo kale inta iyada la xadfo oo ismigeediina la xadfo khabarkeediina inuu joogu baaqi noqdo waa wax dee macruuf oo luqadii carbeed macruuf kuba ah weliba markay low san oo kale ay u taalla ama in labadaasna aada bay uba badan tahay oo wayaxdifuunaha wayubquuna alkhabar wabacda in wallow kaiira dashahr ibnu malik baa alfiyadiisa lahaabo macnaa kaana way xadfaan khabarkeediina way daayaan weliba low iyo in dabadeedna arrinkaasi waa arrin shuhuroobay marka waxaan nidhi nasbadu waa taasoo walow kaana daaka arrinka waxa ay haweenaydu tijaarkeedayd u hadiyeynaysaa haba noqdo kuraaca shaatin shaata kuraaceed muxaraqun san baa nuskadeennan taalla xadiidka imaam axmedna uu wariyey lafdigiisa isaga wuxuu ahaa musnadkiisa ku sugan walow kuraaca shaatin muxraqan oo la nasbiyo waana weji daahiroo dee kuraaca markaan nasbinay muxraqadna nacti buu u yahay taas baa dee too nasbadi isagina uu mansuub ku noqonayaao haba noqdo kaasi kuraaca shaatin shaato ama neef adiya mijintii kaasoo dee kuraacaasoo muxraqan mid la gubayba ah gubtay oo wax saasa aan lahaynoo dee bal maalan ama dab iyo waxaa inta la geliyey muxaraqan haddii la idhahnaa kolley iyada dhib ma laho taxriiqu taghiirun buu keenayaa haddii laakiin sidan bal aan ku socday iyo taalo muxaraqun dee waan ka soo goosanaynaayoo walow kaana daaka kuraaca shaatin muxaraqun huwa muxaraqun isagu ah mid la gubay oo kale macnaa wuxuu wax yar ha noqdo waxaan qiimo lahayn haba noqdo waxa weeyaan yaridiisa la yaraysanayay yaan looga tegin haloo hadiyeeyo wixii uu ruuxu karayay oo waa xeeldheeraan loogu xeeldheeraanayo un ihdaa shay lyasiir shayga yar waxa weeyaan hadiyeyntii laysu hadiyeynayey dee kolkol inaana xaqiiqat alkuraacba noqon ba xadiidkii dee saxiixa kuba sugnaa bukhaari iyo keyrkiiba wariyeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh low uhdiya ilaya kuraacun aw diraacun laqabiltuwe haddii laysoo hadiyeeyo kuraac maan celiyeen waan aqbali lahaa dee walow duciituna taas bayd haddii laygu yeedho ruux baaba u yeedhay waa ku maamuusaya waxa uu hayaana waaba dee mijmaha waa mijimaha ama dee mijin iyo kuraacba ama waa diraac dee loogu yeedho taasna ma diideene waa aqbali lahaa waayo macnahan uu xambaarsanyaya dee ikraamka iyo maamuusta iyo isxurmaynta iyo waxaan ka dhalanaya fawaa'ida ayaa waxaan kaba weyn bal taasi walow kuraaca shaatin muxaraqun xdثna أdم qال xdثna بن أbي ذئب qال xdثna سعيد المqبuري عن أbيه عن أbي هريرةa qال النبي صلى الله عليه وسلم أنه qال qال النبي صلى الله عليه وسلم bal adم horaynu usoo maray oo sheekyada bukhaari oo marar horeynu soo aragnay xataa bilowyadii kitaabka waa nin bal mثلا sheekha bukhaarي iبn abi dibna waan soo maray lakiin mحamed iبn cabdiرaحmaan baan kusoo maray waa magaciisii mحamed iبn cabdiرaحmaan kana waa dee arinkan uu kuba shuray abidibina meel dambu gelaya san maalinta horeba sheegno waa nin dee imaam ahaan nidhi muwaطa imaam oo kale isku waqti bay ahayd imaam malik oo kalena waaba lahay waanu ina soo gaadhin saciid اlmaqburi can abihi kolley casharkii shalayna uu inoogu jiro kumaan joogsano sababta way soo noqnoqon waxaana la yar sugayaa ciddii kale joogsin u baahan oo imakaba dee camr bnu mucaadiya ayaydii baan sheegnay bal saciid iyo aabihiiba saxaabo maya taabiciintii weeye saciid ibna abi saciid aabihii abu saciid kaysaan labadoodubana nisbadan way wada leeyihin almaqburiyo labadoodna abu hurayra way la wada kulmeen lakiin markaa saciid maxaa dhacda kolla aabihii buu ka wariya can abi hurayrata kolna toos buu abi hurayre uga wariya waayo isagana uu la kulmay uu soo gaadhay oo waxaas can saciidin can abi hurayrata kolkol ishkaal wuxuu kaba yimaadaa xagga labadoodan mar baa dee nisbadoo keliya ay joogtaa almaqburiyu can abi hurayrata oo maqburiyo abi hurayre ka warinaya markaasaa dhici karta inaan la kala garan ma saciid ba inay isaguba abu hurayre uu la kulmo uu kaba wariyaaye mise waa aabbihii abu saciid oo isaguna abu hurayre kaba wariya oo san imika isugu keen xigaanba markay dee almayna mar kale way kala soocan yihiinba marka waxyaalaha lagu kala sooco waxaa kaba mid a haddii ay dhacdo ibnu abi dibin can ilmaqburiyi can abi hurayrata ibnu abi dibi abu saciid lamu kulmina saciid buu laba kulmay markaa saciid isagu waradku wax ka wariya oo hadday dhacdaba ibnu abi dibi can ilmaqburiya can abi hurayrata waxa inoo cad wixii inoo tilma ayaa inoo raacsan inoo cadaynayay ka uu yahayo markaa inuu saciid noqonayo bal waa intan can abi hurayrata qaala qaala nabiyu salى اllahu alayhi wasalam ya nisa almuslimaati ya nisa almuslimaati waa soo jeedin hagaag dihnigoodii usoo jeedinayo balse ay de waxaan uu sheegaya qalbigii iyo dhegihii ugu furaan oy hagaag u xafidaan ay u weeleeyaan oo dee bal taas bay tahay celcelintani laa taxqirana yaana yaraysanin jaaratun jaaro lijaaratihaa waa hadiyo ay u dirayso lijaaratihaa walow firsana shaatin neef adhiya raafkii ama dilfigii haba noqdo lowdu firsan kale si icraabteedu ti imakaan soo sheegay buu noqonaysaa bal axaadiid inoo saxiixa kolley iyadii iswada xoogeynaysa ama dee saxiixa axaadiidan macnaha looga jeedaana waa laba wej baan nidhi oo mid markii hore aan soo sheegnay oo dee ixtima haweeneydii wax agteeda ay ku sugnaayeen laakiin wixiina uu wax yar yar yahay kuraac loogama jeedo ee wixiibaa yar ay haysay waxaan yar ay hayso yaanay quursi ay quursatay u daynin oo aanay uga dee matalan uga tegine jaaradeeda ha u hadiyeyso waxaa yaray hayse ha u hadiyeyso marka waa iyadii aada la ysugu adkaynayo lagu xeel dheeraanayo fii ihdaa'i shay iyo sir shayga yar oo yaridiisa yaan loogama tegin waa macno macno labaad baa jirto waa kan sheegayo ah ciddan laga nahiyaya tan waa tii wax loo hadiyeynayey tii loo dirayey oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa la taxqirana yaanay yaraysanin jaaratun mid jaari oo dee haweeney idinka idinka mid oo dee jaari lijaaratiha hadiyatan lijaaratiha hadiyaddee ay usoo dirtay jaaradeedu yaanay yaraysanin oo odhani maxay waxaan ka soo diraysay waxaani ma wax laysu soo diraa ma wax laysu soo hadiyeeyaa ha aqbasho oo macnaha tii iyada hadiyeynaysayna waxa lagu adkaynayaa waxaan yaridiisan uu yariyey inaanay uga tegin hadiyadii ha dirto taas waxa weeye in waa ihdaa shay iyo sirka dambana uu raaci shayga dee haddigo doono inuu wax weyn inuu hadiyeeyo mooyaane aan wax kale hadiyeyna waxaa la arkaa inaanay uba suurtogelin ama aanay u dhib yaraan wax weyn inuu dee hadiyeeye jaanibkan kalena waxa weeyaan tii loo dirayey ayaa la leeyahay waxaan laguu soo hadiyeeyey aqbal saa rasuulkii ilaahay baa lahaa haddii lai soo hadiyeeyo kuraac waan aqbali lahaa maan ceriyeen oo waxaan yaanay quursaninoo maxay waxaan kasoo dirtay oo dhan ha aqbasho waayo hadiyadani waa shay weyn ikraamkan iyo maamuuskan baa shay ka weynba waxaan dee nafciga uu leeyahay kaba weyn bal markaa waa tii almuhdaatu ilayha ayaa la leeyahay aqbal oo wuxuu haba yaraadee hadiidina aqbal macnaha horena waxaan yari agtaada ku suganay haba yaraadee yaanay taasi kaa mancayni inaad u hadiyeyso jaaradaadie uma dir weeye bal markaa labada macne xadiisku in dee aan kuba xambaarayno oo macno ka camso labadiiba kala duinoo ixtimaaliya labadii macnoba waan ka qaadanayna firsana shatina firsan asalka hore waxay idhaahaan waxa weeye waa baabacadan ballaadhan ee geela taas baa firsan lagu magacaaba ariga kiisa iyo laguma magacaabe ariga iyolodiyo waxaa dee raaf dilaacsan le dilfi baa kooda laydhaa firsan laakiin waa dee kolkol loo soo caariyo qaataa ama waxa dee arigii oo kale loo soo caariyo qaataa sida halkan inooguma sugan dilfiguna hadduu intaa raafka yahay dee kuraaci baaba wax laga yaabi lahaa maraq lagala bixi lahaa iyo wax taase wax nafci uu leeyahay maba jirtee arinku waa mubaalaqo waa shaygu haba yaraadee dee halaysu hadiyeeyo tii hadiyeynaysa ha hadiyeyso tii loo hadiyeeye ha aqbasho xataa shayga aan nafci sidaasaba lahayn haba noqdee markaa firsanku macnuhu waxa weye shaygan markaa xaqiiqadiisii looma jeedo ee waxaa loola jeeda un an tajuuda laha bima tayasar inay wixii kolba sahlana haba yar inay ugu deeqdo tii kalena inay aqbasho taas baa macnuu yahay walow firsana shaatin baabu shikaayat ljaari jaarka cabashadii laga cabanayey baabkii weeye oo dee arinkii jaar laysku lahaa waa dee xaqaa mid kastaaba inuu ilaaliyo inuu jaarkiisii horta marka hore dhibka ka haysto waa ka xataa xadiidkii daciifka haba ahaadee shalay aan kuba joogsanay qursiga shaatadii la tagtay kagoo qaada un wixii dee kolba kuba hadhayoo jaarka ha ku dhibin ridiisa ha ku dhibin taasoo xataa intaa rasuulka ilaahay sia xadiidka ah inoogu soo aroortay uu diidayey dhibkii loo haysto adiguna dhibkaaga ad kaba haysatid dee wixii kalena ixsaankii iyo ikraamkii dee ruuxa mu'minka ee ilaah iyo maalinta qiyaamo rumaysana la amrayey man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim jaara falyuxsin ilaa jaarib haddaba bal hadday taasi dee inay dadkii meel wada joogay taa kuma wada dhaqmayaane bal jaarkii haddii dhibi kaba timaado cabashadii lagaba cabanayay iyo waxyaalo kuba tacalluqsan iyadoo rasuulka ilaahay dad ay jaarkoodii ka soo cawdeen iyo wixii dhacay bal taas buu baabkeedii inuu yahay xadaثna عaliي بن cabd الlahi qala xadaثna صfwan بن ciisa qala xadaثna mحamed بن cajlan qala xadaثna abi can abi hurayrata qala anahu qaal bal kolley tarjamo saasay iyadana qolooyinkan ma hayo maxamed ibnu cajlaan shalayba uu inoogu sugnaa waxaan hi mar kale aan ka hadli doono waayo xoogaa yaro kalaam yar dhowr bu yar dheer buu yar leeyahay ee isagii aabihii cajlaan labadooduba taabiciintii unbay kaba mid yihiin maxamed ibnu cajlaan isagoo saciid oo almaqburi kaba warinayna shalay waa tii aan soo haynay safan ibnu ciisahan iyada xadiidka waa nin reer beni zuhra oo reer basro ahaayo taabiciinta ama atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyo hiqe bal sheekha bukhaari cali ibnu cabdilaahi buu dhe waa imaamkii cali ibnu madini waqtigii dadkiisii waa ninkii cilmiga cilasha marka la eego cilo xadiid iyo dee uguba cilmi badnaayo dee waana imaam axmed iyo dabaqadoodii laakiin cid kastaba waa kaga horeeyey martabadaas iyo dabaqada xagga aqoonta cilmiga cilasha axaadiisa iyo jaanibkaas weeye waa aimadii xadiidkii de waa dabaqadii aan ugu heer saraysay marka la eego waqtigiisii jaanibkaasna ninkii uguba horeeye wayo xataa laga horeysinaya imaam axmed iyo keyrkiiba walaa waxaa inoogu filan dee martaba ahaan iyo manzilo ahaan bukhaari hadal lagaba soo naqliyo uu yihi mastaskarto nafsii cinda axadi ilaa cinda caliy bni cabdillaahi ama caliy bni lmadina ujeedadu waa raggii mashaaikhdiisahaydee waaweyneyd ee xufaadahayd ee uu la kulmay nina agtiisa markaan kuba suganahay naftaydii ma yaraysano mama odhan de waxba mootid aqoonba mama lihid cali bni cabdillaahi agtiisa u mooye ujeedadu markaan isaga la joogo de waxay ii muuqanaysa inaanan waxbaba aqoonba aanay taasi jirin oo ragga kale hadeeg waa raggii xufaadaha waaweynaabaa jooga ayuu leeyahay naftayda maan yaraysan ujeedadu waa aqoonteedi iyo cilmigeedi iyo anoo arkay inaanan dee wax saasaba aan cilmi saasaba lahayn dee axad agtii aan ahayn ibn lmadini ina madine waa ninka caynkaasa inta kale waan dhaafay can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuul lahi marka ay kolley waxaan lenahay de isaga bukhaari kitaabkiisa saxiixana waa kaga wariya muslim kitaabkiisa kuma sugnaa ibnu madini iyadoo dabaqada iyo martabadaas uu yahay kitaabka kumama sugnaa kutubta qaarkoodna kalamya ayaa uguma sugan oo dee ragga qaarkood sida cuqayriyo de waa arin ayaa kitaabkiisa dacafada uu uriyey dee inoo madbuuceyna soo gaadhay iyo ayaa cali bnu madini dikri ku leeyahay oo bal miisan lictidaal laakiin isagu difaac buu la yimaadaa taasna cadho badan ay ka keentay dahabi nin boqolaad sunood ka geeri horeeyey admado si wuxuu hor joogo la hadlayo xataa tarjamadiisa markuu dhiganayey ama laka caqlun ya cuqayli cibaaro saasu ku bilaabay waa nin boqolaal sanood ka hor dhintay cuqayli buu la xisaabtamaya waa dahabi cuqayliyo miyaanad caqli lahayn ujeedada sayd ina ina madiino kitaabkaaga u dhex dhacod ugu soo aroorisay laakiin waa qadiyadii alkhalqi qur-aanka oo dee culimo badan dhib badani kasoo gaadho ragga qaarkood ay haa yidhaaheen cabsi ay naftoodii u cabsadeen daraaddeed oo isaguna raggaa uu ka mid ah kana soo noqoya ayaa laga yaaba dee waa umuuro kolley ruuxiina aan loo qabanahayn inay barhkood dee ay waxyaalo ay yidhi yidhaaheen oo waa arrintii mixnadii khalqulqur'aan un haddii dee kutubta qaarkood waxyaalo ay dhaceen ama de waxaan ujeedaa un haddii dee ninkii idilac ale kutubta lacanaya waxyaalo kusoo bixi kare laakiin arrintu taasun wey waa imaamka qaala qaala rajulu abu hurayra yihi yaa rasuul llahi rasuulkii ilaahay ow nin baa yidhi rasuulka ilaahay ina lii jaaran jaar baa ii sugnaaday yu'diinii idhibaya jaar baan leeyahy idhibaya faqaala inaliq xadiidka duruqdiisa qaarkood sabir buu ku yidhi waa soo noqday haddana sabir buu ku yidhi u adkayso uu soo noqdo dee markay mar saddexaad noqotay ayaa rasuulka ilaahay muxuu yidhi indaliq orod soco oo tag oo fa akhrij saar mataacaka alaabtaada ila dariiq aqalka alaabta kasoo guro banaanka soo dhig kolley hadaf muhim uu rasuulka ilaahay waa dee bal ninkan dee kol haddii uu horta mid weeyaan oo waa say imaam nawowi oo kale riyaadkiiyo markay dee keyrkiiba ama riyaadkaanu kuba dee iyo adkaarkabe dee iyo kutubtiisa kaleba dee aimada kale waa taase markay xanta sheegayaan oo kale surooyinka banaan waxay kaba dhigaan tadalumkii ruuxu hadduu cabanayo cid kaba cabanayo oo dee ciddii bal matalan waxaan dulmigan iyo dhibtan ka koryeelayd uu tago sida qaadigii iyo xaakimkii iyo waaligii oo uu leeyay hebel baa idhibay oo idulmiyey oo dee ninkii baa lagu sheegaya nin daalima nin saas oo kale ah markay tadalum tahay arrinku waa wej dee banaan xantii iyo ruuxa wax ka sheegiisii oo kale isagii markii uu sabray sabray ayaa rasuulka ilaahay waa si bal dee in waxa weeyaan dhibtan uu leeyahy ay u muuqato waana de hadafkii u lahaana kolley waa gaadhaybo iyadoon malaa cid loo diro loo naseexeyo loo yidhah waa ninka dhibka kada dee tanaaba kasii raad iyo ta'hiir badnayd iyo waxtar arrinkan uu rasuulka ilaahay amrayo muxuu yihi orod soco alaabtaadii soo saaro dariiqa dhig fandalaqa ninkii waa tegey fa akhraja mataaca alaabtii buu aqalkii kasoo gurtay waana halkii aan shalay soo marayno dee jaar suu fi daari lmuqaama ujeedada waa inta badan lama kala guurayo waxaa la arkaa ruuxna inaad gurigiisii ay too si uga baxaani jiroon dhibtina ay haysato waa kaa rasuulka ilaahay ilaahay ka magan gelayay in jaaru suu fi daari lmuqaama ama uu ina amray inaan ilaahay ka magan galno fi jaaridar jaaru suu daari lmuqaama alaabtaadii buu dabadii dhigoo usiibuu dhigay faijtamaca annaasu calayh dadkina waa dadka mutadaaminiinta isu naxayey isu naxariisanayay ninkaa alaabtiisii banaanka soo waday ayay kusoo urureeno faqaala waxay dha maasha anakoniyo xaaladaadu maxay tahay maxaadsan alaabtaadii aada halkan soo dhigay qaala wuxuu lii jaarun yu'diini waxaan leeyahay oo igu xambaaray jaar idhibayaa jira fadakartu dalika linabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan arrinkaa u sheegay dee sabirna waa kaan soo sheegayo marar buu amray waa markii wixii joogsan waayey faqaala wuxuu ihi indaliq faakhrij mataacaka ilaa ariiq rasuulka ilaahay baa san yidhi dadki maxay sameeyeen fajacaluu waxay bilaabeen yaquuluuna inay ku qowlayaan allahuma alcanhu de waa ninka dhibtaale ninkaa ka soo saaray gurigiisii bal dee markaa ay waxaweyn joogsan waayey den waay ilaahw lacnad allahuma qsi ilaahw dulle fabalagahu ninkii baa dee maqlay waxa dhacay iyo dadkii inay habaarayaanba isaga isagii baa la habaaraya faataahu waa u yimi faqaala wuxuu yihi irjac waa dee shucuurkii dadki iyo markay tani timi kolley waa taahiir bayans irjic laaban ilaa manzilika gurigaagii dib ugu soo laaban fawallaahi laa uduika ilaah baan ku dhaartee dib kuuma dhibaye gurigaagii kusoo noqo taas buu ihi waana rasuulka ilahi markuu tan amrayno waa markuu marar ninka yidhi sabirsa dee kutubta sunanta ee xadiidka la wariyay sheekhaba inooguba sugan bal waa xadiid xadiid kaloo isku mid yihiin oo waaba kan حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال أنه قال علي بن حكيم الأودي كل يوانين دي رواد بل مثلا رير كوفة أهو ثقة أهو إن dadkii waaweynaa ee ruwaadda kaba mid ahaa dabaqadii atbaacu taabiciintii laba kulantay kuwoodii ugu waaweynaana ah kolley muslim iyo nasaa-ina iyagu waxbay kaba wariyaan bukhaari saxiixa wax kagama wariya laakiin kitaabkiisana aan haynay aladab lmufrad ayuu kuba sugan yahay shariikna waa nin isaguna atbaacu taabiciintii ah kolley aada u mashhuur oo shariik lqaadi baa la yidhi qaadi buu ahaa shariik ibnu cabdillaahi baa la yidhaha anakhaci qadahiisa marka la eego cadligii uu kuba la iman jiray insaafkii saraamadii iyo adadkaantii cid kastana uu dee wixii debe maalan ciddii wax dulmaysa in kastaba ha noqdo manzilo sare dowladdii ha ku lahaadiyo taasoo kale dee insaafkiisii iyo inuu ruuxii madluumkaa u nusreynayo kolley kutubta qadaha iyo kaba hadasha iyo kutubta taraajimtiisa iyo ay akhbaaro kala duwan oo qisas aada u qari u la yaab leh ayaa kuba sugan shariik lqaadi xagga axaadiidana kolley waa nin baan leenahay saduuq oo dee waxay yidhaahaan intuu qaadiga noqday baa dee hawl kaluu kuba shuqloomay oo xifdigiisii xumaaday oo kolkol axaadiistii uu korka ka warinaya akhdaa kala duwani ay dhacday barhkood saasay jaanibkaas dee waxyaalaha uu la gooni noqdo layskagaba dhowrayay sababtu waa intii bacda alqadaa oo uu ku yimi dee hawshan kaleu kuba jiro iyadoo cadli iyo insaaf iyo shidda cala ahli lbidac iyo waxyaalahaasba lagu wada yaqaanay jaanibkaas ayay kuba timi adigu waa shariik anakhaci weeye abi cumarkani nin macruufa maaha magaciisa waxay soo naqliyaan nashiid in la yidhaaho bukhaari baa kitaabkeenan wax kaga soo saaray kutubta kalena ibnu maaja kitaabkiisa ayuu kuba sugan yahay waa nin taabiciya laakiin dee waaba sheekhyada adigu shariike bal aan dee sheekhyadiisi kamid ah ibnu macin tawhiiqiisa kaba soo naqliyaan laba aqoon buu kaba mid yahay abu juxayfana waa saxaabi macruufa wahab qaala wuxu uhi abu juxayfa shakaa rajulu nin baa cawday ila nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay jaarahu jaarkiisa uga soo cawday faqaala rasuulkii ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ixmil mataacaka kol haddii dee dhibtaasi badnaatay oo uu ku dhibayo alaabtaada qaad oo fadachu cala ariiqi wadada dhig faman mara bi ilcanhu dee dadkii muslimiinha dadka mutadaaminiinta ahaa ninkan dee kolay dhibta soo saartay markay arkaanna saa kuma daynayaanoo xataa haddii ay wax kale uma tari waayeen waa arrinka ninkan dhibkiisii baa muuqanaya dee markay dhibkiisii dadka ay wada arkaanna isagii taasi raadic bay u noqonaysaa zaajir bay u noqonaysaa iyo wax joojiye faman mara bihi ilcanhu ninka halkaa soo maray alaabtaadii dee mataacaagii isagoo dariiqii alla soo maraa isagii waa habaari fajacala markaa si buu yeelo fajacala wuxuu bilaabu gudagelay kulu man mara bih cid alla ciddii isaga soo martay ba yalcanu oo dee shaksigan oo alaabtiisii dabadda taalo markay xaaladii ka war helaan waxa soo saaray yalcanu inuu habaarayo ruuxii kale iyo kii dee sababta lahaa fajaءa ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay buu u yimi ninkii faqaala wuxuu ihi maa laqitu min الnaasi rasuulkii ilaahay o maa laqiitu maxaan la kulmay min الnaasi ujeedadu waxaan dee dadka kala kulmay dhib badan baan dadkii kala kulmay waa ninkii baa leh dadkii ayaan dhib badan kala kulmo way habaarayaan way lacnadayaan dadkii oo saasaa dhibtaasa rasuulka ilahi baa u soo cabanaya faqaala wuxu uhi ina lacnat allahi fowqa lacnatihim lacnada ilaahay baaba lacnadooda korkooda oo macnaa dee adiga toon iskabadaa dadka ti ilaahay baad mudanaysaa lacnada ilaahay baad mudanaysaa kol haddaad waxaan samaynaysa ood dhibtan laba timi manaa bisa lafdi qolooyinka xadiidka la wariye barhkood kuma sugan ilaah baaba ku lacnaday dee qabla naas oo kale ujeedadu waa waxaad ku mudanayso lacnad dee dadka hortoodba lacnadooda horteedba uma qaala wuxuu ku yihi dee ninkiina wuxuu noqday dib uguma noqonayo uma qaala liladii shaka kii rasuulka ilaahay usoo cawdee marka hore ninkan ka ashkatoonayay baa rasuulka ilaahay ku yihi kufita dhibkii waa lagaa kaafiya naxwaad lamida manaa gurigaagii alaabti iskaga cesho dhibtii waa lagaa kaafiyo ninkii dhib damba u kuula imanayaa ma jirto oo racyigii dadka ee dee intuu arrinkani u wada muuqday arrinkan radu ficligan adagi dadkii uu kabad yimi inay wada habaaraan baa isagii raad weyn kuba keenay oo naseexo loo naseexayay iyo waar dhibta ninkan kaba joojiyo dee isagii dabeeca u noqotayo waxaanay tarteen ayaa arrintani ay tartay oo dee waa sida xadiidkii hore baan kuba soo marno bal adigu ninkii dhibtii ninkii waa ka haysay isagiina gurigiisiibuu kuba soo noqday kolley cibaaradan ayna lacnat allahi fowqa lacnatihim ina waxa weeye waa dhibta jaarka la dhibaa dee dhibta ayna waciidka adag ee dee ay leedahay ama ciqaabta kaba ratimaysa adag unbaa inooguba sugan waana tii xadiidkii dee casharku inooguba bilaabmayba laa yadkhulu janata man laa yacmanu jaaru bawaayiqa ayn kusoo aragnay xadaثna mkhlad بn khalidi qala xadaثna abu زuhayri cabdالرaحman ibn baqra labadoodaba mkhlad ibn khalid malikna waynu soo maray isagoon kunyadan aan soo raacina mala cashar un baa dee inuu kaba horeeyo baa dhici karta kii shalay mahayna waa ka yar horeeyo cabdالرaحman ibn baqra oo horeynu usoo maray kunyadan abu زuhayr baanu markaa hore soo raacin qala xadaثna الfضل yعni بn abubashiri fضl بn mubashir waa nin taabiciya oo ansaaro abubakr la yidhaah reer madiinaha bal kunyadiisa abubakrin ilmadani kuba shuhuroobay waa nin dacfi kuba sugan yahay ama ninkani daciifa baan leenahay xaaf ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa layinu min alkhamisa ibn maaja kitaabkiisana riwaayo waa ku leeyahay kitaabkeenan aan hayne aladab lmufradna waa kutubtan ama aimada lixdaa kutubta ay leeyihin oo dhan inta uu kagaba sugan yahay qaala ninkaasi wuxuu uhi samictu waxaan maqlay jaabiran yaquulu jaabir ibn cabdilaahi oo leh jaءa rajul ilى الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam nin baa u yimi rasuulkii ilaahay yastacdiihi isagoo dee ka cabanayo oo uga ashkatoonayo inuu uga hiiliyona doonayo calىa jaarihi jaarkiisii yastacdiih macnaa yashku cudwaana jaarihi weeye jaarkiisa xadgudubkiisuu ka ashkatoonayay rasuulka ilaahay buu doonayaa inuu bal dee wax uga qabto arinkaasoo cudwaankan iyo tacadiga ninkan ka joojiyo marka istacdaa haddii laba yidhaaho imaka istacdiih de laga yaaba inay ku wada fasira yashku cudwaana jaari wuxuu ka cabanaya xadgudubka jaarkiisa lakiin cibaarada isticdaa oo kale waa dee dalabu nasr haddii la yidhaha istacdaa calayhi alqaadi ama calayhi alimaam ama calayhi alxaakima wey ruuxan baa wuxuu weydiisay xaakimkii inuu uga hiiliyo inuu cudwaankiisa ka joojiyo inuu ugaba nusreeyo taas baa macnuu yahay ama waxaa loo isticmaalaa ficil ama ficilka macnihiisu yahay haddaba ninkii jaarkiisa ahaa ayuu dhib uu leeyay ka ashkatoonaya rasuulkii ilaahayna wuxuu weydiisanayaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhibkaa iyo dulmigan ninkan inuu ka hayo inuu ka joojiyo ka manciyo fabayna waqti ninkuu taasi ugu yimi rasuulki ilaahay buu usoo kacay fabayna waqti huwa ninku qaacidun uu fadhiyo ninkii waa sugaya rasuulki ilaah gurigii ugumuu tegin malaa dee makana waa la joogay waxaa la arkaa fatxu maka inay ahayd ama dee xajatulwadaac labada waqti un mid fabayna waqti huwa ninku qaacidun uu fadhiyo bayna arukni waalmaqaami ruknigii waa xajarul aswadkii iyo maqaamu ibraahim halkaa intaa udhaxaysa uu fadhiyo malaa rasuulki ilaahay sugayo id waqtigaa aqbala الnabiyu salى اllahu عalيyه wasalam rasuulki ilaahay baa soo galay oo soo qaabilay oo xaggiisiibuu usoo jihaystay wa ra-ahu rajulu ninkii unbaaba arkay waa ninkii rasuulki ilaahay u socday ashkatada ula socday ayaa arkay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh walxal huwa isagu muqaawimun uu la taagan yahay rajulanin macnaa yaquumu macahu weye wuxuu la taagnaanin calayhi korkiisa hiyaabu bayaadin dhar cadcad korkiisa ayin oo dhar cadcad xidhan cinda almaqaami maqaamu ibraahim agtiisa oo macnaa ninkii oo sugaya rasuulka ilaah oo markii horena arkay isagoo soo qaabilsan ayaa wuxuu arkay rasuulka ilaahay oo salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aan kaba dheerayn oo halkaa maqaamka agtiisa nin la taagan muqaawin macnaa yaquumu maca wey la taagan nin dhar cad xidhan marka xaysu meeloo yusalluuna ay ku tukadaan dadku cala ljanaisa waa marka dee meyd lagu tukanayo halka lasoo dhigo ee janaa-ista weeyaan waqtigaasna weeyaan dee maha waqtigeena fi dalika azamaan faaqbala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahi baa dee markii ninkii ay ka tegey ayuu ninka xaggiisii usoo kacay faqaala wuxuu ihi ninkii biabi anti anta wa ummi aabbahayo hooyaday baan kugu furanayaa yaa rasuul allahi waa cibaaro tilmaamaysa uun dee jacaylka iyo taa waa tafdiyada oo biabi anta wa ummi biabi anta mufaddan wa ummi wey adigu aabbahayo hooyaday baa tahay mid lagu furanayo macnaa wixii dhib ah ee shar ah ama dhibaatee adiga ku heli laha aabbahayo hooyaday ha helan iyagu fidaha kuu noqdeene waana calaamat ama wax tilmaamaya cibaaro tilmaamaya un baan leenahay dee jacaylka iyo taas iyo umuuraha tilmaamaya xaqiiqat alfida ayaanay jirin be rasuulka ilaahay man irajul ninkiiyuu ahaa aladi ninkaasoo ra-aytu aan arkay macaka macaaga muqaawimaka ay muqaawimaka ma isagoo kula taagan oo kula jooga oo calayhi hiyaabun beydon dhar cadcadi ay korkiisa yihiin oo dhar cad xibnaa qaala wuxuu uhi aqad ra-aytahu ninkaa miyaad aragtay qaala nacam haa buu ihi qaala ra'ayta khayra kaiira khayr badan baad aragtay haddaad ninkaa ila taagnaa aragtay daka jibriilu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulu rabbi kaasi jibriil buu ahaa oo rabbigay rasuulkiisii ah uu soo diray jibriil buu ahaa dee waxaana qudre iyo awoodna wuxuu jibriil iyo malaa'igta kaleba tashakul inay suurooyin ibnu aadam isu soo suureeyaan rasuulkii ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee waa isugu soo suureyn jiray in badan buu suurada dexye uguba iman jiray suuradiisii ilaahay kuba khalqay ee asliga ahayd ba rasuulka ilaahay intii ku arkayba way yarayd awaail albicana waa ku arkay habeenkiina waxa weeyaan cinda sidrat lmuntahana sida suuratu najmi nooguba sugan waa ku arkay waa dee isagoo lix boqol oo janaax leh lix boqol oo janaaxoo dhinac dhan kaba qariyey oo ufuqi samada ah ee laakiin sana uguba iman jiray marka malaa'igtoo kale dee inagu imika aragti awood uma lihin oo ma karayna inaan aragno suuradoodii khalqiga ahayd iyo say yihiin laakiin hadday ibnu aadam oo kale isku soo suureeyaan dee waa ka ninkani arkay dad kale oo kala duwan ba arko rag iyo dumar ba lahaa bal iyadoo majlis weyn la joogo rasuulka ilaahay dad badan ay laba fadhiyaan buu yimi jibriil isagoo san oo kale dharkaas oo kale xidhan oo athar safaraani ka muuqano waa kii lahaa ya maxamedo akhbirnii can alislaam ya akhbirnii can aliimaan ya akhbirnii can alixsaan markii dambuu tegey uu yihi rasuulka ilaahay daka jibriilo ataakum yucallimukum diinakum taas oo kale markaa taas jinka iyo iyagaba hadday dee san oo kale isu suureeyaan waa la arki karaa oo taas haddaba rasuulka ilahi wuxu kol hadaad aragtay waxaa la arkaa dadka loo joogay inaanay arkahayn isagaa ninkani arkay khayr badan baad aragtay wuxuu ihi maa zaala kama suulin yuusini inuu ii dardaarmayo biljaari jaarka eg ninkana jaar buu ka ashkatoonayey markaa dee ashkatadii jaarka horta dhibkaagii ka haysay noqon adigu dhibkiisana sabir ajri bay kuu noqona dhibkiisana u adkayso oo u sabir radi ficil xaggaaga yaanu kaba dhicin haddaba una ixsaan falde jibriil kama suulin inuu ii dardaarmayo jaarkii xataa danantu ilaan u maleeyey annahu isagu jaacilun lahu miiraahan inuu dhaxal u yeelayo xadiidka kolley intan markay noqoto iyo de waa intii axaadiidtii saxiixa ahayd ay nooguma sugnayd qisada unbaaba dee dariiqeeda fadl ibnu mubashir marka kuma sugan yaha dacfi kuma sugan yahay laakiin markay noqoto alwasiya biljaar iyo dee waxyaalo kaloo bal ay qisadu kulansatay oo wax dee inoo sugan baan leenahay waana saa daraadeedna صaxiixu adab اmfrad baabu albanina xadiidkan kuma soo arooriya qeybta daciifka kuma soo arooriyo sababtu waa qisadii axaadii caaisha iyo qolooyin kaleba waa ti ta aynu kaba soo marin cabdillahi bni camrin xadiidka cabdillahi bni camrina dib buu inooguma soo noqonaya baabu man aadaa jaarahu xataa yakruja wey wuxuu u baabaysaye bal ruuxii dhibay jaarkiisii ilaa uu baxo aqalkiisii dee isaga dhibkiisa daraaddeed ugaba baxo oo dhibkii uu jaarkiisa ku hayo aqalkiisii uga baxay hadduu doono waa iibiyey si ragga qaarkood kaba dhacday ama waaba dee iska kireeyo isagiiba kaba dheeraaday dhibkiiba halkaa gaadhay bal waxa arintiisu ay tahay waciidka u yaala waxa uu mudanayo dee waana taa imaka labadii xadiid ee horeynu soo maray xadiidkii abu juxayfe iyo xadiidkii ka horeeya abu hurayraba dee umuuraha aan kuba soo aragnay bal taas bu laakiin wax ziyaada ayaa iyadana halkan inooguba imanaya taas wey xdثna cصاm بن khالd qال xdثna أرضاة بن المنذr qال smعت يعnي abا cاmr الxمسي qال kاna ثوbاn yquل ثوbاn ba wuxuu oran jiray kale marka waa أhar weeye أxaadiثii marfuucayd waa ta aynu soo maray cصاm iبن khالd abu isحاq الxمسي waa nin atباcu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba midoo bukhaarي صaxiixana waxbuu kagaba wariyaaye laakiin kutubta lixdaa kitaabkiisun buu kuba sugan yahay iبnu xibaanna hiqaadka waa kuba sheegay ninkan isaga uu kaba sii warinaya ardat iبn الmndir alalhani abu cadiyin الxمسي waa nin ay isku reer isku magaalo ahaayeen xmsa magaalada suuriya waana nin hiq ah oo dadkii dee atbaacu taabiciintii ugu waaweyna kaba mida saxaabada qaar haba soo gaadho laakiin ma arage mu arag baan le wax saxaaba ah aba camir alximsi samictu yani aba camir waa ciddii u kaba warinaye bal abu caamirkana waxaa la yidhaha cabdullaahi bnu khaabir waa magaca keliye cabdullaahi bnu caamir ma aan odhan ee cabdullaahi bnu khaabir baa la yidhaha ninkan bay isku reer ahayn alalahaniya ninka dambe waana nin taabici oo dhexo oo hiqa ah weeye waxaan leenahay abu caamirin alximsiyu kolley abu caamir dee rag badan ba xataa saxaabo barhkood ayiin oo laba saxaabiyo abu caabir ashcari la yidhaha yebaaba jira laakiin markay noqoto alxamsiyu alalhaniyu waa ninka cabdullaahi bnu kaabir la yidhaha kalley fadlu samad ama fadlullaahi samad baad moodaa in ibnu caamirkii quraada kaba mid ahayo inuu halkan soo qaato yihi ixtimaal iyo kaasna maba aha asal ahaan ma noqonayo nin kaloo cabdillahi ibn lwaxyi la yidhaha isagana inuu soo qaato labadoodaba adab kuma sugno bukhaari halkan kamu wax kagamu warin waa ninka aan sheegayo marka wuxu uhi thawban waa mawla rasuulillahi salى اllahu alيه wasalam saxaabigii macruufka ah yaquulu maa min rajulayni ma jira laba nin oo yatasaaramaani isgoynaya fowqa halaaثati ayaamin saddex cisho wax kaba badan ujeeddadu way isu cadhoodeen waa umuur adduunyo wax dhex maray bay isku gooyeen oo ruux kastaaba ka kale salaamtiisii iyo hadalkiisiiyabuu kaba tegey fayahlika uu halaagsamo markaa axaduhumaa midkood iyagoo weli aan ka soo noqon caloolxumadii iyo wixii dee isu qaba ayaa midkood dhintay de haddii bal intaa ay kaba soo noqaan hajrigii muxaramkaa way ka bixi lahaayeen kol haddii midkood dhintay iyagoo xaaladu tii ay tahay hajrigii bay ku jiraan weeyaan laakiin kalena wuxuu samayn karaa maba jirto markaase oo midkood uu halaagsamo famaataa ay dhintaan iyagoo walxaal huma iyagoo calaa dalika arinkaas waa sarmiga isgoynta iyo hajriga kuba sugan calىa dalika min almusaarama kaa korkiise min almusaarama saaramahu waa masderkii musaarama isgoynta kaba mid ah arinkaas isgoyntaas iyagoo ku sugan ay midkood dhinto elo ma jiraan wey ilaa ay jiraan halaka way halaagsamayaan jamiican labadooduba dee ciqaab bay mudanayaan ciqaabtii hajrigay mudanayaan waana taasoo saddex cisho dee waa la isu ogol yahay intuu ruuxu caribaxayo ruuxii walaalkii ahaa inuu kaga maqnaado taase laakiin saddex cisho wax ka badan in caloolxumo iyo cadho iyo isgoyn lagu baaqi noqdo kol haddaanay arin diineed ahayn waa shay xaaraama dembi xun ah ayay noqonaysaa bal waktiyadaa fiicfiican ee dadka dunuubtoodii ilaahay uba dhaafaya inta acmaasha loo bandhigo ciddii isu calool xumayd maxaa la odhan akhiruu haadayna xataa yasalixa kuwaa sidaa ku daaya ilaa dembigoodii hataa taabanina ya wixii hadda waqtiyadii dadka laga dhaafaya dembigii baan laga dhaafayn ilaa ay kasoo heshiiyaan iyagu haddaba waxay noqonaya ilaa halaka jamiican wada halaagsamayaan oo de waa ciqaab bay mudanayeen iyo jase ciqaabed wamaa min jaarin maxalushaadku halkan weeye waana ahare jaar ma jira yadlimu dulmayo jaarahu jaarkiisa wayaqharuhu dee qahraya isagii xataa yaxmilahu ilaa uu ku xambaaro dalika qahrigiisaas iyo dulmigaasi maxay uu ku xambaaro calaa an yakhruja min manzilihi ilaa inuu gurigiisii kaba tago ilaa halaka kaasna ciqaab adag buu mutay weeye janno ma gelayo waa taasaynu xadiidka ninkii jaarkiisu sharkiisa ka badbaadi waayo marka kaasna waa halaagsamaya ninkaa ku xambaaray dhibkiisii daraaddeed jaarkiisu inuu gurigiisii u baneeyo ugaba tago oo meeshii uga markaa guuro ama ugaba tago baabu jaari lyahuudiyi waa kii yahuudigahaa jaarkiisa macnaha waa jawaarkiisa iyo iyadana xaq waa leeyahay waa taa hore aynuu soo maray markaan xaq aljaara leeyahay muslimkii iyo gaalkii faasiqii iyo caabidkii qariibkii iyo baciidkii kii gariibka ahaa ee wadankaba qariibka ku ah iyo kii belediga intaba xuquuqda way wada leeyihiin haddaba bal yahuudiga wixii dee jaarnimadiisa iyo dhowridii la dhowrayay umuurahaas aynooguba iman waa xadiis aynu hore usoo maray kii unbuu soo celinaya xadaثna abu نuعaymi qaal xadaثna bashiir bnu sulayman can mujaahidin intan horeynuu soo maray laakiin maalintaa hore waxa weeye oo aynu soo marnay bashiirkan isagoo daud ibnu shaabur la yidhaah xadiidka uu kaba warinayey oo laakiin ay wada markaa m daud ibnu shaaburiya isagaa wada socday laftiga waxaan maalintaa soo sheegay in magaciisa la yidhaaho dee bashiir ibnu salmaan laba yidhaaho bashiir ibnu sulayman aan laba odhan oo kutubta qaarkood ay dhacday halkana waa ta inoo dhacdo macnaa waa xadiidkii raqamkiisu boqol iyo labayo toban ahaa meye kamaha waa xadiid kalu ahaay laakiin horey inu soo marin adigu waa daud ibnu shaabur nin la yidhaha baa kaba warinaya waana xadiidkan cabdillahi ibnu camrin unbuu ahaa waxaan markaa maalintaa soo sheegay in bashiir ibnu salmaan yahy halkana tanatib kolley kutubta taraajimtana waa sida ku sugan baan leenahay bashiir ibnu salmaan baa ugu sugan hadday tahay tahdiib ulkamaal iyo tahdiib tahdiib iyo kutubta caynkaasa bal san haba dhacdo tan halkaa horena barhkood saa dabdigood haba ahaadee laakiin waxaan leeyahay ninkan bashiir ibnu salmaan baa la yidhaha maalintaa horena soo sheegay xadiidkuna waxayn markaa kunyun baynu usoo maray waa xadiidkii boqol iyo shan raqamkiisu ahaa daud ibnu shaabur la yidhahba dee iyo abi sufyaan ibnu cuyeyne daawud ibnu shaabur iyo abi ismaaciil kaba warinaya kuyadiisaabu ismaaciil ahayd intaasunbaa markaa horeyda markaasa magaciisa soo sheegay laakiin bal waxaan leeyahay ninkan dee kutub taraje bashiir ibnu salmaan baa ugu sugan waayo can mujaahidin qaala kuntu cinda cabdillaahi bni camrin baan la joogay walxaal gulaamuhu addoonkiisu yaslaxu uu haraga ka saarayo qalaya shaata neef adhiya faqaala wuxu uhi yaa gulaamu gulaamow idaa faraqta marka dee neefkan haraka saarka iyo googoynta dhammaysideed ka faaruqdid eed qaybinayso qaybintuu bilaabaye fabda waxaad ku bilowdaa bijaarina alyahuudiyi jaarkeennan yahuudiga ku bilow oo isaga ugu horreysay faqaala rajulu min alqowmi nin qowmkii kaba midaa yihi alyahuudiya ma yahuudiga ayaad leedahay ku bilow oo waaba dee qariibsaday ma yahuudiga taquulu yahuudiya aslaxaka allah waa duco ahaan waana nooc inkaar baa ku sugan ilaahay ha ku hagaajiye ma yahuudigaad leedahay ku bilow oo aada amraysaa qaala wuxuu yihi markaa inii samictu nabiya salى اllahu alayh wasalam yuusi biljaar waxaad maqlay rasuulka ilah oo dadka jaarka ugu dardaarmaya oo ku adkaynaya ku celcelinaya xataa khashiina ilaan kaba cabsanay ru'ina annagana la garansiiyo nooba muuqatoon adigu moodnay weeyaan aan u malaynay un anahu sayuwarisuhu dee waana sii rasuulka ilaahay jibriil kaba soo wariyey eh inuu dhaxal siinayo qeyb dhaxalkaa uga yeelayo xaqa jaarku waa adag yahay gaalnimaduna xaqiima manceese dee ixsaankii iyo ikraamkii uu lahaa waa la siinaya allah subxana wa tacaala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا عظمنا ولا تحرمنا ولا تؤثر علينا